sayr macadkan waa machad ujeedadiisa koowaad ay tahay inuu cilmi baaris ku sameeyo arrimaha dalka horyaalla ee waaweyn ee ay tahay go-aan in laga gaaro tusaale haddaan ku siiyo federalismka iyo dastuurka arrinta ku saabsan arrimo noocaas oo kale ayaa hadda u baahan go-aan in laga gaaro laakiin si dhaba looma baarin saamaynta uu mid walba yeelan karo annagu kaalinteenna marka waxay tahay markaan aragnay sidii ay u maqan tahay dood ku saabsan arrimaha waaweyn oo dalka yaalla ayaa waxaan u aragnay inaan meeshaas soo geli karno oo aan aan cilmi baaristaan ku samayno natiijada ka soo baxdana aan taladeeda siin karno dadka uu go-aan ka go-o taas waa ujeeddadeena koobaad ujeeddada labaadna wuxuu yahay inaan dalkan dhidibada u aasno dhaqan ku salaysan cilmi baaris dhaqan ku salaysan in falanqayn lagu sameeyo arrimaha jira labadaas ujeeddaan leenahay mid walbana tallaabooyin aan ugu talagalnay inaan ku gaarno ayaan samayn doonaa haddii laydmo haddii aan ka hadalno dadka ku midaysan oo kale maxay yihiin oo maxay isugu jiraan
dadka shaqaalaha saddex qaybooduu macadka kooban yahay mid waa shaqaalaha oo anigu aan hadda hormuud u ahay dad kale oo shaqaalaha oo ka shaqeeyana oo hadda meesha maanta ka hadlana waa jiraan cabdirashiid khaliif xaashi uu ka mid yahay ku-xigeen ah wasiir ka soo noqday xukuumaddii farmaajo haddana hay-adda international crisis group oo shaqadeedu ay tahay in cilmi baaris samayso ka soo shaqeeyey qayb waa intaas qaybna waa dad macadka aan ka shaqaynin oo aan shaqaalo rasmi ka ahayn laakiin ka tirsan oo ah khubaro macadka tala siiya kana qayb qaata cilmi baarista labiiyo toban qof waayo waxay u badan yihiin brofesaro soomaaliya oo adduunka meelo kala duwan jooga qaybta saddexaadna waa golo sare uu macadku leeyahay golahaasna wuxuu maamulaa annaga dadkeena shaqaalaha oo kor naga sii maamulaa ujeeddadiisuna waxay tahay oo keliya in aanan hal qolo aysan waxay rabta aysan ka samaysanin macadka macad waa macad soomaaliyeed oo dad soomaaliya ay samayn oo soomaaliya ku yaalla ujeeddadiisuna ay tahay hal soomaaliyeed inuu qayb ka noqdo marka saddexdaas qayboodaan ka koobannahay
dadka ku midaysan badankood saan filaayo sida ka muuqato qoraalkiina ama hordhaca waa badankood kurbajoog habay isugu jiraan kubaro iyo dad jaamacadaha caalamka wax ka dhiga aqoon-yahano dhallinyaro u badan waxaa kaloo idinku jira xubno dowladdii hore qayb ka ahaa ujeeddada ka dambaysa iyo siyaasad ahaan maxaa loo fasiran karaa dadka shaqaalaha ka ah macadku xamar ay wada joogaan halkan ay degan yihiin laakiin dadka khubarada ah ee taladana siin doona saa sheegtay brofesorray u badan yihiin kana qayb qaadan doona cilmi baaristeena oo adduunka meelo kala duwan jooga laakiin shaqaaluhu halkan ay joogaan dadka dee siyaasadda ku jiri jiray in waxaan ujeeddada waxay tahay khibradooda in laga faa'idayso khibrad ay leeyihiin dalkan waxyaabaha meelaha ugu weyn oo u luuda waxaa ka mid a khibra la-aanta ka jirta waxaa kaloo ka mid a in dad aan soomaaliya u dhalan ama xitaa aan weligoodba imaan oo laga yaaba inay nairobi fadhiyaan marar badan inay dhihi jireen soomaalidu sidaanay u bogtaayo daawadan hala siiyo annagu ujeeddadeen waxay tahay inaan intaan nimaadno aan baaritaan samayno kadibna aan idhaahno halkaana nalaga hayaa daawadeennanu halkan dad soomaaliyan ay ka timaado
yaa dib ugu celin doontaan waxaad baaritaan ku samayn doontaa sida dastuurkaasoo hadal qaaday iyo jaangoynta arrimaha siyaasadda
arrimaha aan baaritaanka ku sameyno markay waxaan ka soo saari doonaa warbixin warbixintaasi waxay yeelan doontaa talooyin markaan talooyinkaa soo saarno shiraraan qabanaynaa shacabka soomaaliyeedaan horta fahamsiinaynaa warbixinadaan soo saarno english af soomaaliya iyo carabiga waa lagu turjumi doonaa ujeeddadu waxay tahay bal horta shacabka soomaaliyeed inay fahmaan arrimaha jira waxaa laga yaabaa inaan si fiicanba loo fahamsanayn moogtahay duruufaha mid walba ku wareegsan koo labo markaan talooyinsi u jeedino dadka go-aanka uu ka go-o annaga waxaan rabnaa inaan u tagno aan idhaahno war annaga taladaani sidaanay nala noqotay markaan cilmi baaris samaynay sidaanay noogu egtay inaan tale u qaadataan qaybta saddexaadna waxay tahay runtii inaan la shaqayno hay-adaha ka shaqeeya cilmi baarista jaamacadaha ay ugu horeeyaan oo aan ardaydooda tababar xagga cilmi baarista a siino dalkan inaan maktabado public ah oo shacabku ay wax ku akhrisan karaan aan ka samayno insha allahu dhowr bilood kadib xagaaga markii la gaaro xilliga fasaxyada waxaan aan muqdisho ku qaban doonaa carwo buugaag ujeeddadeen runtu waxay tahay annagu inaan xoog saarno cilmi baaris taasay ujeeddadeen u tahay baahida ka dambaysa in wakhtigaan aad ku dhawaaqdaan hay-adda xilli soomaaliya ay dowlad rasmi yeelato wadankana dib soo kabasho uu ku jira maxaa iyadana lagu tilmaami karaa baahida ugu weyn waxay tahay iyadoo aan dalkani wax haba yaraatee si qoto dheer marnaba aan looga hadlin arrimaha waaweyn oo dalka horyaalla ka hadal markaan leeyahay waxay tahay dad siyaasiyiina way dhacdaa inay arrimo ka doodaan laakiin dalka siyaasiyiin keliya ma laha shacabka wax kale annagu bulsho rayida aan aan soo aragnaa inaan ka midnahay bulshada rayidka ah baahidu waxay tahay marka meesha hadda jirta horena u jirtay daloolka annagu aan aragnay aan rabnay inaan buuxinan wuxuu yahay bal arrimahaas jira ee taagan in aan si qoto dheer u baarno kadibna aan talooyin bixino runtii taasaa ugu weyn xilligu kusoo beegmay hadda annaga macno gooniyi nooma samaynayo keliya duruufaha gaarka noo ah in wax la aasaasade wax dhib yar maahan muddadaas un bay nagu qaadatay dabcan yididiilada dalku hadda u yeeshay deganaanshaha xamar ka bilowday wayna dhiiri gelisay inaan dalkeena kusoo laabanno shaqooyinkeeni aan kasoo tagnay reeraheeni aan kasoo tagnay waxaan rabnaa xamar inaan degno aan ku noolaano oo waan soo degno insha allah waxaan jecelnaa bal un qayb inaan ka qaadano waxa dalka ka socda marka bulshadaan ka hadalno dadka caadiyan oo muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya aad rabtaan inaad hay-adda ka hirgelisaan inkastoo xafiiska weyn oo magaalada muqdisho yahay maxaa la tilmaami karaa faa'iidooyinka ku jira bulshada ood sheegi kartaa faa'iidada ugu weyn waa laba faa'iido waa la dhihi karaa midi waa midda ah in aan isku dayno shacabka iyo dadka u go-aan ka go-aba inaan fahamsiino ama in aan talooyin ka siino arrimaha waaweyn ee dalka hor yaalla tusaale haddaan kusii hadda waa tii maalin dhowd kenya ay tiri dad nus milyan soomaaliya ka badana laga soo celinaya kenya soomaaliya loo soo celinaya arrintaas waxay leedahay saameyn amni mid dhaqaale mid siyaasade intaba waa leedahay hadda cilmibaarayaasheena mid ka mid a ayaa arrintaas wuxuu ku wadaa waxay ku wadaa waa gabar cilmibaaris ku wadaa markii ay dhammaysana warbixin dhowr iyo labaatan beejaha kasoo bixi doonta oo talooyinna wadata marka shacabka soomaliyeed inay arkaan bal saameynta ay leedahay kow dowladaha ay arrintaan saameynayso kenya iyo soomaaliya waa inay arkaan saameynta ay leedahay mid amni mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed annagu kaalinteena waa intaas faa'iidaduna waxaan isleeyahay meeshaasay ku caddahay yacni go-aan hadda waa iska soo baxay oo ah dadkan ha laga raro dalka kenya laakiin saameynteeda layskama waraysan annagu waa halkaas marka kaalinteenna inaan saameynta cilmi baaris ku sameyno su-aasha ugu dambaysaan raba inaan ku weydiiye waxay tahay wax kasta marka hirgelintiisa la bilaabo waxay rabtaa taageerid iyo inaad qolo ku tiirsanaantaan yaa gacan idinka siinaya socodsiinta hawsha tan labaadna waxay tahay dowladda soomaaliya oo madaxweynaha hadda dalka madaxda ka ah laftiisa dhankii waxbarashadu ka yimid xiriir inteeda aad hawshaas ka leedihin ka warqabka dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waan u tagnay waan la kulanay hawshaan wadna waan u sheegnay aad iyo aad ay usoo dhaweeyeen weliba madaxweynuhu waa taageero qoraal ah ayaan dhankiisa ka helnay maanta dadkii xafladdan ka hadla waxaa ka mid ah mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo aada usoo dhaweeyey marka waa wayna ogyihiin wayna baahida jirtaan aad ay uga warqabaan gaar ahaan madaxweynuhu saa sheegtaba wuxuu ka yimid dhanka aqoonta iyo jaamacadaha taas waa mid xagga taageerada runtii annagu dad soomaaliyeed oo isku tashadaan nahay taageeradana ugu weyn runtii waxay tahay annagu hay-ad lacag haysata manhin macaashna ma raadinayno waxaan isku dayi doonaa hay-adaha noocan oo kale ah waxaa taageera hay-ado kale oo yaqaano qiimaha ay leeyihiin kuwaas inaan wax ka raadsanno waxaan kaloo hadda aan ku howlgalaynaa gacansaar aan la leenahay hay-ado cilmi baaris oo adduunka ka jira oo iyaguna aan cilmi baarista aan qayb kala qaadan doono hadda halkaasaan ay taageeradeenu ka imaanaysa insha allah